bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى kitaabu qaطc الsaariqi ee kan waxaday ee tuuga a gooyntiisa oo gacanta laga gooyo ayuu kitaab yahay tacdiimu sariqa sariqada weyneynteeda yacni tuugada iyo xadidda inay wax weyn ay tahay oo kabiira min alkabaa'ir inay tahay wabilisnaadi qaala akhbarana rabiic bnu sulaymaan qaala xadahanaa shucayb bnu leyt qaala xadahanaa alleytu can ibni cajlaana can ilqacqaac can abi saalixin can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal ly slm qaal laa yazni zani xiina yaznii wahuwa mu'min zaanigu ma zinaysto marka uu zinaysanayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah macnahana iimaanka waxaa laga wadaa baan dhahnay aliimaan almutlaq iimaanka kaamilka ee almutlaq ee xaqiiqiga ah kaas marka waa laga qaadaa markaasoo muxuu ku harayaa naaqisuliimaan inuu yahay yacnii isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay haddana inuu zino ku sifaysan yahay oo tuugnimo ku sifaysnaada ma dhacayso kaamaal male iimaanka waa marka waxaa la yidhaahdaa mu'minun biiimaanihi naaqisun bikabiiratihi waana masalada alfaasiqu lmiliy lagu magacaabo qofka faasiqa oo diintana u nisbo sheeganayo xukunkiisu marka waxa uu yahay waana awalu khilaafin xadada fi yacni fi lmuslimiin khilaafkii ugu horreeya muslimiinta ka dhexdhaca ayuu ahaa ninka kabiirada ku dhaco dembiga aan bixaddi daatihi aan kufri u ahayn asaga bixaddi daatihi aan sharcigu kufri ku tilmaamin qofkii ku dhaco maxaa lagu magacaabaa khawaarijtu ayaga marka waxay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabayaa gaal diintuu ka baxayaa naartana mukhallad fi nnaar waa aakhiro muctasiladuna waxay yidhaahdeen aakhirada mukhallad fi nnaar waayo laakiin adduunyada wuxuu gelayaa mansilatun bayna bayna almansilatayn islaamkii iyo iimaan iyo kufrigii ayuu u dhaxeeyaa mansila bayna almansilatayn mu'minna ma dhahayna gaalna ma dhahayno waa marka magaca waayo marka laga hadlo laakiin xukunka aakhiro waa ku waafaqsan yihiin saxaabadii iyo dadkii taabiciintii iyo a'imadii diinkana qofka kabiirada ku dhaco kabiirada aan iskeed gaalnimada u ahayn dadka diinta ugama bixiyaan ilaa in uu la xiriirsado ictiqaad inuu xalaashanayo maahani ayb waayo zinada iyo sariqada iyo sidoodu uma ahan kufri uma ahan sidaasna marka waa sida marka yacni xadiidkan marka waxay ku macneeyaan yacni khawaarijta iyo xadiidkan waxay usoo qabsadaan inuu gaal yahay mu'min ma aha haddii la yidhi waa gaala laga wadaa bay dheheen aimatu salafna waxay yidhaahdeen mu'minnimadii oo ismu madxi ah baa ka tegaayo islaamnimada waa baaqi ahaani qaar marka waxay ku mihaaleen in laga qaadaayo iimaanka madaxiisa korkiisaa la yeelayaa ka dullati dalladda oo kale islaamnimadiina baaqi bay ku ahaanay haddii oo waxaan ka baxo iimaankii waa usoo noqona marka mutlaqu liimaan iyo aliimaanu lmutlaq baa kala jiro waxa la anfinaya aliimaanu lmutlaq waayo amaa mutlaqu liimaan iimaan bartiis lagama anfinayo oo iimaanka bartiis wuxuu anfoomayaa marka asluliimaan la waayo ayb aadna marka de aimada selafka xadiidkan waa u sharxeen oo marwasi baa aad ugu dheeraaday tacdiimu qadri salaadka kitaabkiisa walaa yasriqu saariqu tuuga ma xado xiina yasriqu goortou xadaayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah walaa yashrabu marka maxalushaahidka halkan waayo walaa yashrabu alkhamra khamrada ma cabo xiina yashrabuhaa markuu cabayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob daata sharafin sharaf u saaxiiba yacnii wax la fiiriyo qiimi leh ma bililiqaysto yarfacu nnaasu dadka ay u koryeelayaan ilayha xaggeeda absaarahum indhaha ay saa ugu taagayaanoo wax weyn ma boobo oo dadku indhaha ay ku taagayaan ay ku laacayaan wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadahanaa bnu abi cadiy can shucbata can sulaymaan xaa وأخبرنا أحمد بن صyاar qال xdثna cبد الله بن cثمان عن أbي حمزة أbو حمزة السkrي عن الأعmش marka sulaymaanku waa أعmش ayuu ahaa marka shucba iyo abu xamza siman acmashayna ka wada warinayaan can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slama waqaala axmedu fii xadiidihi axmed waxa uu ku yidhi fii xadiidihi qaala rasuulu llahi salى اllahu axmed bnu sayaar qaala rasuulu llahi sal ا l slama laa yzni الzani xiina yzni wahuwa mumin walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabu wahuwa mumin huma atawbatu towbada macruudatun mid loo la bandhigaayo waay bacdu intaa kadib towbada marka waa loo bandhigayaayo inuu alla u towbad keeno marka marku leeyahay waqaala axmedu wuxuu ku tusaa allafdu lafdu axmed inuu yahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu yaxya almarwasiyu abu caliy qaala xadaanaa cabdullahi bn cuثmaan can abi xamzata can yaziida wahuwa bnu abi ziyaadin can abi saalixin can abi hurayrata qaala laa yazni zani wahuwa mumin walaa yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu اlkhamra wahuwa mumin wadakara raabicatan mid afaraad buu sheegay fanasiituhaa waan hilmaamay faidaa facala dalika haddii sidaa uu yeelo khalaca wuxuu siibay ribqata alislaami islaamka qoolkiisa ayuu ka siibay min cunuqihi luquntiisau ka bixiyey ayb fain taaba haddii uu towbad keeno taaba allaahu caleyhi ilaahay waa ka towbad aqbala marka ribqata alislaam yacni muxuu u jeedaa marka islaamka iyo iimaanku ma kala duwan yihiinse bacdi ahlilcilmi oo islaamka iyo iimaanka isku mid waayo dhahaayo ayuu xoojina hadda riwaayadan ay xoojina dadkaana marka waxaa loo nisbeeyaa madhabkaas bukhaari iyo moxamed ibnu nasr ilmarwasi iyo wou qabay isaga xataa waana ku dheeraaday masaladaa lafteeda marka islaamkii asalkiisiibuu ka baxay marnaba ma aha bil ijmaac nacam waayo nebigaa waxaa loo keeni jiray nin khamri cabaayo bal nin yacni kaana yulaqabu biximaar nin lagu naanaysi jiray oo khamri dhowr jeer lagu keenay la garaacay ilaa markii dambe ay yidhaahdeen lacanaka allaahu maa akthara maa yu'taa allah alla lacanahu llaahu allaha lacnado inta la keenayo badana waa kii nebigii yidhi marka shaydaan ha ugu kaalmayninina dadka marka dunuubta kabaa-irta galo nebigu ma dhihi jirin gaalaa tihiin hadda ashhaadta oo diintii dib ugu soo laabta waayo iyagu waxma inkirin waxmaynan inkirin ee shaygan ay ku dhaceenna shahway ugu dhaceen xaaraantinimadiisana waa og yihiin iyagoo ogay ku dhaceen oo marka istixlaal iyo maynan ma samaynayan qur-aanka sidoo kale faman cufiya qisaasaa laga warramaya qisaasna nin kas wax u dilay ku dhacdaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un aa layidhi walaaltinimadana waa tii islaamka wax laga hadlayo hadduu gaal yahay min akhiihi lama dheheen wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu baa layidhi dembi kabiire yay ku dhaceen waa dagaalamayaan haddana maca dalika min almu'miniina laleeyahy iimaanka kama baxsana lagama loogama saaro wbihi qala akbarana mxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak almukaramiyu qala xadaana abu mucaawiyata qala xadaana alacmash xa waakbarana axmed bnu xarbi can abi mucaawiyata can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lacana allahu saariqa tuuga allaha lacnado yasriqu lbaydata ukun ayuu xadayaa fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la gooynayaa wayasriqu alxabla xarig ayuu xadayaa fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la jara kabiirada marka waxaan ujeedaa waxaa ku sugan fiihi tacdiimu amri sariqa waayo haddiiba gacan lagu gooyo wax yar ma aha ee baydada haddii ukun lagu fasiro siday isu waafaqayaan xadiidkii ahaa gacanta waxaa lagu jaraa rubcu dinaarin fasaacidan rubcu dinaar iyo ka badan oo wixii rubcu dinaar ka yar gacan laguma gooyo ukunna rubcu dinaar ma ku dhowa xataa xadiidkan marka waxaa qabsada qaar ka dhahayo nisaab male sariqada wax yar iyo wax badan haddou xado gacanta waa laga jaraa qolooyinka dhaho a'imada kalena laba macnay ku macneeyaanoo waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yaduhu wuxuu ka bilaabayaa ukun inuu xado marka dambe wax weynow xadaa gacantaa la goyna marka xadiidku wuxuu ka waramayaa binisbati maa ya-uulu ilayhi amruhu ee hadda ukuntaas keligeed ma aha in markaa wax looga goynayo macno kalena waa laga fasiraayo albaydatu baydat lxadiid ayaa laga wadaa baydat lxadiid waa midda marka madaxa lagu asturta marka dagaalka la gelayo helmadka koofida helmadka bayda iyadaba waa la yiraahdaa marka waxay leeyihin waxaa laga wadaa koofi bereedkaas oo warmaha iyo waxaa la ysaga ilaaliyo baydadaasina marka waa gaari kartaa rubcu diinaar iyo ka badan waa noqon kartaa labadaas macluun in lagu macneeyo wayasriqu alxabla fatuqdacu yaduhu tuugadana marka hore de laa shaka waxay ka bilaabataa wax yar yar qofka inuu qaad qaado iyo marka dambe wax weyn uu qaadayaa gacanta waa jarame marka waa la jarame intaa marka wuxuu uga baxay tacdiimu amri sariqa qaala baabu imtixaani asaariqi bidarbi waalxabsi tuuggii in la imtixaano caddaynteedii buu u baab yahay bidarbi lagu imtixaano garaacis iyo walxabsi iyo xabsi ma ahan marka cuquubadiisa ma ahan saas markii ay ku caddaato tuugnimada waa la xabisaa waa la garaacaa xadiidku saas tarjamadu saas ma aha ee waxay tahay inta aan wax lagu caddaynin oo uu tuhmadda uu joogo lituhma ma loo xabisi karaa tuugnima lagu sheegtay waana u egyahay oo qaraa-inta ka muuqanaysaa de nin godadka dadka guryahooda qodo iyo nin marka yacnii qaabkaas tuhmaa ku jirto wax lagu hubana ma jirto ninkan marka in la xabisaa ma bannaan tahay marka haddii la garaacase garaacistu maxay noqonaya masaladaas uu baabeeyey marka wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa baqiyatu bnu lwaliid qaala xadaanii safwaanu bnu camrin qaala xadaanii azharu bnu cabdillaahi alxaraasiyu imaamu lbukhaari wuxuu yihi azharu bnu saciid wa huwa saduuqu rumiya binnasbi takalamuu fiihi linasbi caqiidadan marka nawaasibtu qabaan oo aalu beytka ay nacaybka u qabaan ayaa lagu tuhmay can الnucmaan bni bashiiri anahu rafaca ilayhi nafarun dad ayaa waxay usoo kor yeeleen min alkalaaciyiina qoladaa ree kalaaca ana xaa ana xaakatan kuwa marka iyagu dharka tolo saraquu mataacan inay alaab xadeen qoladaa marka inay alaab xadeen ayay alaab inay ka xadeen bay usoo ay ula imaadeen faxabasahum ayaaman maalmo ayuu xiray qoladii marka suma khallaa sabiilahum waa iska sii daayey markaa fa atowhu way u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen khallayta sabiila haa-ulaa'i dadkan baad jidkooda bannaysay bila imtixaanin walaa darbin adoon imtixaanin garaacin faqaala nucmaanu nucmaan wuxuu yidhi maa shi'tum waxaad doontaan in shi'tum haddaad doontaan adribhum waa garaacayaa fain akhraja allahu caza wajalla mataacakum haddii alla uu alaabtiina soo saaro oo ayaga ay kasoo uu ka soo saaro fadaaka arrinku waa caddaana wa ilaa haddii alaabtiinnin la waayo akhadtu min duhuurikum dhabarkiinaan waxaan ka qaadayaa midlahu intii oo kale idinkana waa la idin tumaa intii la tumay oo kalea la idin tumaa idinkana saas ma rabtaani meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii mutahamka qofka loo garaaco oo hadhow lagu waayo qadiyada waa laga aargudsanaa ninkan kale shareecada dad layska garaaco iyo dad uun layska yacni sidii la rabo laga yeelo iyo ma qabto qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa xukmuka xukunkaaga miya adiga midaani qaala wuxuu yidhi haadaa xukmu اllahi caza wajala warasuulihi sal l slam xukunka alle xukunka rasuulka waa isaan marka ma wuxuu kala jeedaa xukmullahi wa xukmu rasuulihi nas buu u haayaa arrintan oo bidaad arrintan ku saabsan mase wuxuu u jeedaa ad haddii dad la aada ciqaabtaan ama sabab aada ku yeelataan waa la idin ciqaabaa idinkana wain caaqabtum facaaqibuu bimidli maa cuuqibtum bihi qisaas shar kitaabka alla saas ou qabaa miyo ka wadaa labada waa muxtamal haadaa xukmuka markay leeyihiinna waxaa laga qaadanaa mararka qaar asxaabtu in ijtihaadkooda ay wax ku xukumi jireen ijtihaadku marxuumku saddex waayo alxukmu lmunazal iyo alxukmu lmu'awal iyo alxukmu lmubadel xukmu lmunazalka waa nasaad u haysa aayad iyo xadiid oo arrintaas ku saabsan qalad ma galo xukmiga munasalka ah alxukmu lmu'awalkana waxay tahay qur-aanka iyo sunnadaa laga fahmay culummadaa ka fahmeen xukmu lmu'awalka marka waa lagu dhaqmi karaa waana saxan yahay culummadana wixii la faray waay dad markay qadiyad ku keenaan marka qadiyadiina aynan nas hadda ku cad aanay jirin waxaad leedahay anu waxaan idinku xukumay ijtihaadkayga wixii aan qur-aanka iyo sunnada ka fahmay xaaraanna ma ahan taas hadduu qofka ahlu yahay kan kale alxukmu lmubaddelku wuxuu yahay qofkii inuu xukun gaaro uu yidhaahdo xukunka alleh rasuul waaye ouna ahayn xataa haddaadan ogeyn ma dhihi karti haddii adoo jaahila aada intaad wax samayso malookayso war waxaan maxay tahay xukunka ilaahay wasaan sharcigaa kugu soo xukumay haddaad tiraha sharcigaa kugu xukumay alleh rasuulaa kugu xukumeen adiga jahaalaadkaagii ay tahayna xukunkaas mubadel ayb marka waxay ka wadaan haadaa xukmuka markay leeyihin ma adaa ku ijtihaaday oo qur-aankay sunnada ka fahmay ayb xadiidka marka in la imtixaani karo yaa laga qaadan karaa iyo xabsiga xabsiga waaba waaba u xabisayba isaga وبه qال أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام وهو البغدادي الطرسوسي لا بأس به روى له أبو داود والنسائي قال xدثنا أبو أسامة وأحمد بن أسامة قال أخبرني بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم xبس ناaسا dad ayuu xabisay في تهمة لأجلi تهمة تهmad darteed وبه qال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق qال xdثنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنa رsuuل الlahi صلى اه عل سلم xبس رaجuلا ayuu xabisay في تهمة تهmad darteed ثuma khلىa سبيiله waa sii daayay ka bacdina meeshaan marka masأalo muhima laga qaadanaya masأaladu waxay tahay qaadiga mararka qaar xogta oo wax ku dhisaayo wuxuu ku gaarayaa qaraa-n qaraa-inta in layska tuuro oo la daadiyo sax ma ah oo haddii hadda la yidhaha dabcan sharcigu usuul uu leeyahay xagga qadaha yani low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala qowmihim wa dimaa'ahum laakin ilbayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar haddii la dhaho adiga laba markhaati ma wadataa may ma wato aye adna dhaaro faajirna uu yahay tuugnimo lagu yaqaano de waa iska dhaaranaa maalin walba qofku markuu wax soo xadana dadka waa iska fiirinaa badanaa dadka dembiga gelaayo markhaatida waa iska ilaalinayaan marka sidaas haddii marka la yidhaha labadaas waxaan ahayn wax laguma xukumi karo oo qaraa-inta iyo waxyaabaha muuqanaya iyo bayinaadka xataa waxyaabaha lagu gaari karo iyo haddii la daboolo iriddaas dhan waxaa imaanayo xuquuq badan inay dayacanto alimaam ibnulqayim kitaabkiisa alduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya iyo aclaamu lmuwaqiciinka iyo wuxuu ku sheegaa mas'aladan oo wuxuu yidhaahdaa laakin ilbayinatu marka la leeyahay bayinadu waa wixii lagu gaari karo xaqiiq walidaalika waxyaaba ay isku khilaafeen a'imadaa jirto bayine ma noqon karaa ma noqon karta haddii waxyaabahaas qaraa-in ay cuskato qaraa-inta in la tixgeli karo wuxuuna soo qaadanayaa axaadiidtan oo wuxuu leeya nabigu muxuu u xabisaa qofkan tuhmad darteeda loo aa loo xiraa waxaa laga yaabaa markii la xabiso ama markii tuhmadiisii markii la arko inay badan tahay kan markhaati inuunan haysanin haddii la yidhaha waryaa waa lagu xabisaa xabsiyaad gelaysaay ogow inuu runta sheegaa laga yaabaa iyadoo aan xadul ikraahna la gaarsiineynin dabcan xadul ikraahna hadda qofka haddii inta la qasbo oo la garaaco oo wixii waa iska qirana taas laga hadli maayo dadka qaab dara yani waxaa laga hadlayaa waxay tahay jaanibka marka uu dhow yahay ninkan inuu been sheegayo qaadigu waa fahmi karaa jaanibkaas markuu badan yahay markhaatiyaalkuna aynan dhammaystirmin sharcigu waxbuu fududeeyaa markaas qasaamadii aan soo maraynaa ka midan qolo qolo cadow ku ahaa waxaa laga helay nin meydkiis xaafaddan laga dhex helayna dad cadow ku ah bay ahaayeen markhaati lama haayo ha iska baxo maa la yidhi konton dhaarood ha dhaartaan dadkan dhiiggii bay helayaan kuwaan loo gudbiyo qasaamada lafteeda waa lowth iyo tuhmaa la fiirinaya soo maha shareecada marka ibnulqayim isagu wuxuu leeyahy maqaasideedaa la fiiriyaaye alfaadda keliya lama fiiriyo lama dul taagnaayo yani maqaasidu waa maxa xaqa inuu soo baxo khusuumada in la baabi-iyo meesha ka baxdo marka waxyaabo badan marka mararka qaar waa laga waa waxbaa la gaari karaa qadaayaadkaanu marka soo qabanaya xabsiga iyo garaacista lafteeda iyo haddii xoogaa inta la garaaco warkii uu xaqiiq la hela marka warnagey meesha ay waxa yaallaan xoogaa inta la garaacay ama xabsi la dhigay bu alaabtiibuuba keenay marka soo ma caddaanaysa inuu isaga xaday marka haddii laakiin la yidhaahdi markhaati ma haysaa maya dhaaro ou dhaarto iska tago fasaadkii joogsan maayo mar walba meeshaasna marka mabxath muhiima yaallo waxyaabaha marka caruurta oo kale iyaga dhexdooda oo kale markay isdilaan meelaha ilmaha aan qaan gaarin weli ay ku cayaaraan oo kale oo inta badan dad waaweyn aysan joogin hadday wax ka dhacaan yacni aahaarta qaar waxay tilmaamayaan marka ilmihii in gaargaar loo warayso hadday iyagoo gaargaar loo warayso isku war ay sheegaan qariino markaa la cuska karo waayo waxna lagu la saari karo wailaa haddii la yidhaha qof weyn ha yimaado inta badan qof weyn maba joogaba meelahaas oo kale xuquuqaa dayacmaysa marka qaala baabu talqiini saariqi tuugga in loo laqino maxaa loo laqinayaa wixii uu ku beri noqo lahay mararka qaar dadka qaar dad iska dhoohan waaye waxma xadda haddii la yidhaha xadiddii ma fahamsana waxaa laga yaabaa inuu haa iska yidhaahdo marka qofkaasi in loo laqini karo war amaadan wax xadin wax xadidda ma taqaanaa inaan lagu degdegin dadka cuquubadooda laguma degdego asalkuna cafiska iyo cuquubada in cafiska lagu gafaa dhow oo roon inta ciqaab lagu gafi lahaa ninka haddii gacanta laga jaro lama soo celi karo gacantiisa ayb walidalika xuduudda qaacidadeedu waa maxay annahaa tudra-u bishubuhaat hadday shubha timaado waa iska tag xuduudda waawaa laga joojinaa qof wa bihi qaala akbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullahi bn lmubaarak can xamaad bni salamata can isxaaq bni cabdillaahi bn abi طalxata can abi lmundir mawla abi dar ninkan jahaala ku sugan ibnu xajar maqbuul buu ku sheegay lakin fiihi jahaalatu can abi umayata almakhzuumiy ana rasuula allahi sal l slam utiya bilisin tuug ayaa loo keenay ictarafa qirtay ictiraafan qirasho walam yuujad macahu mataacun alaabna lagama helin agtiisa waxbau qirtay alaabtiina agtiisa lagama helin faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ku yidhi maa iqaaluka saraqta uma malaynayo yihi inaad wax hadday adiga qaala balaa buu yidhi inaa inaan xadin iska daayo waa xaday qaala idhabuu bihi la taga buu yidhi ordaha faqdacuuhu gacanta ka gooya uma jii-uu bihi la imaada marka keena faqadacuuhu way ka gooyeen uma jaa-uu bihi way la yimaadeen faqaala lahu wuxuu ku yidhi qul waxaa tidhi astaqfiru اllaha waatuubu ilayh faqaala astaqfiru اllaha waatuubu ilayh faqaala allahuma tub calayhi ilaahu ka toobad aqbal ayb marka qofka noocan oo kale ah in la yidhaahdo ma khaaluka saraqta saxaabada cumar iyana waa laga hayaa mararka qaar qofku waxuunan fahmaynin dad iska dhidhimanaa jiro dad si kale ah dad tuug yacnii sariqadoodu ay iska tahay yacnii xadidaba aan fahmaynin baa dhici karta yani waa laga yaabaa de maalku inuu isaga wax ku leeyahay arrintaa marka tuugnimo inuu u arkaayo waxyaaba badan baa si noqon kara gacan goynna ma ma laha arrinta markay taa sidaas tahay talqiinku marka macnahaas uu leeyahay gabadh mararka qaar marka qaraa-intaa lagu fahmaa cuhmaan baa waxaa loo keenay gabar dhahaysa waa zinaystay markaasu wuxuu y tiri ma zinaysatay waa zinaystay bacdu al aathaar waxay tilmaamayaan uur iyo xinayba lahayd zinadii bay qiratay cali baa marka wuxuu yidhi in xadkii lagu oogaa la rabay markaasu cali wuxuu ku yidhi ukaadi buu yidhi middaani u malayn maayuu yidhi inay fahamsan tahayba zinadu inay xaaraan tahay qofka sidaan waxaan arkaa buu yidhi inay qiranayso ictiraafa man laa yacrifu taxriima zina markii la su-aalayna sidii ay noqotay maba taqaanba zinada inay xaaraan tahay markaasaa zinada inay xaaraan tahay loo sheegay xadkana waa laga dhaafay cuquubadii waa laga daayay marka qofka hadduu shaygan xaaraantinimadiisa uunan ogeyn cuquubadii waa laga ridaa laakiin xaaraannimadii waa og yahay cuquubo inay ka dhalanaysa laakiin ma oga qofkaas ciqaabta laga rafcin maayo waa la ciqaabaa kaas keliya shayga muhimkaa waxay tahay inuu xurmada uu og yahay qofkan baabu rajuli yatajaawazu lisaariqi can sariqatihi ninka tuuga u dhaafayo tuugadiisa wixii uu ka xaday yani wixii laga xaday buu cafina bacda an yaأtiya bihi اlimaama markuu imaamka ula imaado kadib imaamkii ama qaadigiiba ula yimid kabacdi buu yidhi waa iska cafina siday noqoneen wadikri اlاkhtilaafi calىa caطaa'in sida caطaa la isugu khilaafay fi xadiidi safwana bni umayata fiihi وبالإسناaد qال أخبرnا هiلاaل بن العلاء qال xdثnي أbي qال xdثnا يزيد بن زريع عن سعيد عن qتاadة عن cطاء عن صفوان بن أمyة أنa رجuلا sرقa nin ayaa wuxuu xaday burdaة lahu go ou lahaa ayuu ka xaday أna رaجuلا nin sarqa burdaة lahu go ou صafوaan lahaa buu ka xaday go marka waa waa barkanaa aayar buu hoostiisuu ka siiday farafacahu ilى الnabiyi sal ll l slam nebiguu u kor yeelay faamara biqadcihi nebigu wuxuu amray ninkaa in gacanta laga gooyo go-a marka qaalib uu ahaayo rubcu dinaar waa gaarayay soddon dirham meelahaas u ahaa faamara biqaطcihi buu amray faqaala ya rasuula اllah qad tajaawaztu canhu waa cafiyey faqaala abaa wahbin ya abaa wahb afalaa kaana mau ahaado qabla an taأtiyanaa intaadan noola imaanin bihi isaga faqadacahu rasuulu llahi sal ll ly slam mar haddii qaadiga iyo garsoorka sharciga la keeno xuduudda waa waa fule layska dhaaf ciqaabta ma layska dhaafa inta ka horeysa waa cafi karaa mar haddaad ii keentay waa dhammaatay wa meeshaan gar waxaa taalla bis xuduudda in ayb waxaa la mida marka hadduu uhibeeyo ama uu yidhaha waa uhibeeyey waaba ka gatay lacagtiina waa ka sugaayo go-an uu iga xaday waaba ka gatay lacagtiina anaa mar dambe ka sugaa waxaas oo dhan ma soconaya cinda akari ahli lcilmi qaar waa jiraan dhahayo haddii uu uhibeeyo iyo hadduu ka gato iyo waxyaabahaas dhib ma lahan dhahayo laakiin daahirka hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in nebigu gacanta uu ku gooyey wa bihi qaala akhbaranii cabdullahi bn axmed bni muxamed bni xambalin qaala xadaanaa abi raximah اllah qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar waqundar qala xadaanaa saciidu can qataadata can caطaa can ariq bni muraqacin an ariq bni muraqac marka waa xijaaziyun maqbuul nasaa-i bisaa u wariyey marka khilaafka fiiri marka yaziid bnu zurayc waxaa khilaafay moxamed bnu jacfar oo yزيid can saciid can qataada can caطاء can safwan moxamed bnu jacfarna waxaa waye moxamed bnu jacfar can saciid can qataadata can caطaa can daariq bni muraqac yani adkhala moxamed bnu jacfar moxamed bnu jacfar adkhala bayna caطaa wa safwaan daariq buu dhexgeliyey sidaasaan xoog badan baa la yidhi caطaa ma uunan ka maqlin safwaan can safwaana bni umayata ana rajula saraqa burdatan burdahu go-iisiibuu xaday farafacahu ila nabiy sal l slam nabigu u kor yeelay faamara biqadcihi buu faray faqaala yaa rasuula allah qad tajaawaztu canhu qaala falowlaa kana hada qabla an taأtiyanii bihi ya abaa wahbin mau ahaada kan intaadan iila imaanin faqadacahu rasuulu llahi sal l slam nebigu waa ka gooyey gacantu ka jaray wbihi qala akbarana mxamed bnu xaatim bni nucaym qala akhbarana xibaanu qala akhbarana cabdullaahi can اlawsaaciy kana khilaaf kala wa can اlawsaaciyi qala xadaanii caطaaء bnu abi rabaxin ana rajula saraqa muxuu ka dhigay mursal safwaan dhanba lama sheegin ana rajula saraqa hawban ayuu xaday fautiya bihi rasuulu lahi sal l slam loola yimid faamara biqadcihi goyntiisii buu faray gacanta in laga jaro faqaala arajulu yaa rasuula allah huwa lahu asaaba iskale waa u hibeeyey qaala fahallaa qabla alaan hadda ka hor may ahaato hibadaada marka hibadii inaynan ansixaynin baa meesha iyadana ka muuqato qaala baabu maa yakuunu xirzan wamaa laa yakuun waxaan noqonaayo xirzi iyo waxa aan ahaanaynin xirziga marka waxaa laga wadaa alaabtan la haday waa meel alaabtaas lagu ilaashado inay inay ku jirtay oo lagala baxay maxaa la diida alaab bannaanka iska taalla gacan loo goyn maayo xirsiguna marka shay walba xirsulmithli buu leeyahay isagoo kale meel lagu ilaashado mathalan dahabkaoo kale meelaa la gashtaa lacagta meelaa la geliyaa dharka meelaa la gashtaa wahaakada alaabta yacni wax lagu dallacdo basasha iyo baradhada iyo meelaa la gashtaa wax walbaa meelay leeyihiin lagu ilaaliyo marka maxaa xirzi noqonaayo maxaansan noqonaynin wabihi qaala akhbaranii hilaalu bnu اlcalaa qaala xadaanaa xusaynu qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa cabdulmelik huwa albasriyu nazilu lmadaa'in hiqatu qaala ayb cabdulmlik huwa bnu abi bashiir albasriyu nazilu lmadaa'in hiqat qala xadaanii cikrimatu can safwana bni umayata anahu daafa bilbeyti wasallaa kacbadou dawaafay waa tukaday uma lafa ridaa'ahu go-iisiibau duuduubay ridaa'an go- lahu isaga ou lahaabau duuduubay min burdin kaa samaysnaa mara weyn go- weynkas ahaa fawadacahu taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa u dhigay fanaama waa seexday faataahu lisun tuug baa u yimid fastallahu waa siibay min taxti ra'sihi buu ka siibay madaxiisa hoostiisa faahadahu waa qaatay fautiya bihi nabiyu sal faataa bihi nabiya sal l slam nabigu ula yimid faqaala wuxuu yihi ina hada kani saraqa ridaa-i go-eygu xaday midkan faqaala lahu nabiyu sal l slam saraqta ridaa hada kan go-iis miyaad xaday qaala nacam qaala idhabaa bihi la taga faqdacaa yadahu gacanta ka gooya qaala safwaanu maa kuntu uriidu ma doonaynin an tuqdaca yadahu gacantiisa in loo gooyo fii ridaa-ii go-eyga faqaala lahu falow maa qabla hada kan ka hor ma u ahaado intaadan ii keenin ka hor maa iska cafisi aadba ii keentay ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa go-a ninka hadduu duuduubto ou madaxiisa barkado oo madaxa hoostiisa ou dhigto ku seexdo xirsulmithli ou ku jiraa go-aas waayo de go-a ninkii waa haystaa weliba meelowna ou ugu jiraa soo maana waa isagoo go-i u saaran yahay oo laga qaatana waa la mid un leanna go-a markuu qofka wato meesha uu saaranayo ama uu ku ilaashanayo wuxuu meeshaas u gashtay barkinna inuu ka dhigto si fududna meel meel iskama dhigin iska bannaan ah ile waa kala fududdahay marka laga qaadanayo bannaan iyo markuu madax uu ka koreeyo ayb marka xirsulmithli inuu yahay baa ayuu ka fahmay qaala khaalafahu ashcathu bnu sawaar ayaa khilaafay buu yihi ashcatd marka wuxuu khilaafaa cabdulmelik wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu hishaam yani bna abi khiyarata wa huwa albasriyu nazilu misra hiqat musanif qaala xadahana alfadlu yani bna alcalaa alkuufiy wa huwa saduuq lahu awhaam qaala xadahanaa ashcahu can cikrimata can ibni cabaas ayb muxuu ka dhigay khilaafku marka halkaas waa min musnad ibni cabaas uu ka dhigay kan cabdulmeligna wuxuu ka dhigay min musnadi safwaan can safwaana bni umaya ayuu ahaa tii hore qaala wuxuu yidhi kaana safwaanu naa'iman haddi safwaan qisadiisaa laga sheekayna isagu wax warin maayo xadiidkan marka yaa iskale musnadka ibnu cabaasaa lagu qoraa yani riwaayada ashcad sida ay tahay riwaayada cabdulmeligna waxaa lagu qoraa musnad safwaan waxbaa laga warinaya kaana safwaanu naa'iman fi lmasjidi buu ahaa waridaa'uhuna taxtahu fasuriqa waa laxday faqaama waqad dahaba arajulu faadrakahu ninkii isagoo tegay buu soo kacay waa gaaray faahadahu waa qabtay fajaءa bihi ilى الnabiy sal ly slam faamara biqaطcihi gacangoyntiisii buu amray qaala safwaanu yaa rasuula allah maa balaga ridaa'i go-aygu ma gaarin an yuqdaca fiihi rajulu nin in gacan loo gooyo looga jaro qaala hallaa kaana hada qabla an ta'tiyanaa bihi arrintan may ahaato intaadan noo noo keenin ka hor qaala abu cabdiraxmaan ashcahu daciifun riwaayada hore uu xoojiyey marka wabihi qaala akhbaranii axmed bnu cuhmaana bni xakiimi qaala xadahanaa camru can asbaaq can simaakin can xumayd bni ukti safwaan magaciisa jucaydna waa lagu sheega waa maqbuul can safwaana bni umayata qaala kuntu naa'iman fi lmasjidi baan jiifay calaa khamiisatin lii go-aan lahaa hamanuhu halaahuuna dirhaman soddon dirham qiimihiisa uu yahay fa jaa-a rajulu nin baa yimid fakhtalasahaa minii waa yacnii wuxuu ka dafay xaggayga tartiibba uga xaday fa ukhida arajulu ninkii waa la qabtay fa utiya bihi nabiyu sal ll ly slam nabigaa loola yimid fa amara bihi waa amray liyuqdaca si gacanta looga gooyo fa ataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ataqdacuhu min ajli halaaiina dirhaman maa uga goynaya gacanta ana abiicuhu anaa waa waa ka iibinaa wa unsi'uhu hamanahaa lacagtana dib ayuu iga siinaa dayn qaala fahallaa kaana hada qabla an ta'tiyanii bihi intaadan ii keenin maa kala gadataan ayb marka haddii uu uhibeeyana waa la mid wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn cabdiraxiim qala xadaanaa asad bnu muusa qaala xadaanaa wadakara xamaad bnu slma buu sheegay can camr bni dinaar can daawuus can safwana bni umaya anahu suriqat khamiisat min taxti ra'sihi wahuwa naa'imu fi masjidi الnabiy sal l slam ayb riwaayaadkii hore qaarkood anahu daafa wasallaa go-yu duuduubtay in maka uu joogayaa ka muuqata ayb can safwana bni umayata wuxuu yihi wahuwa naa'imu fi masjidi الnabiy sal l slam faأkhada lisa tuugii ayuu qabtay fajaءa bihi waa la yimid ilى الnabiy sal l slam uula yimid faamara biqaطcihi faqaala safwaan ataqdachu waka jaraysaa qaala fahallaa qabla an taأtiyanii bihi taraktahu intaadan iila imaanin ka hor maa ka tegtay yani maxaad uga tegi weysay wbihi qala akbaranaa mxamed bnu haashimi qala xadaana alwaliidu qala xadaana bnu jurayj can camr bni shucaybi can abihi can jadihi can الnabiy sal l slama qaal tacaafaw isku cafiya alxuduuda xuduuda qabla an ta'tuunii intaadan iila ima aadan ii keenin famaa ataanii wixii ii yimaado min xaddin xad a faqad wajaba waa waajiba meel looga laabto malaha qadafka laakiin xuduudda la sheegaayo de waa wixii xaqullaahina uu ku tacalluqo tuuga gacantan la gooynaayo xaqullaahi waa maalka laakiin ou hadaayo xaq bani aadam wa walidaalika gacan gooyntu waxay ku sugnaaneen laba nin markhaatigood haddii ninkii waxbaa layga xaday buu leeyahay markhaati wuxuu u keensaday hal nin iyo laba naag gacan gooyn ma leh gacanta la jari maayo waayo naag markhaatigeed xuduud laguma oogo laakiin maxaa u sugnaanayo maalka lacagta lagugu sheeganaa bixiyaa laleeyahay waayo naagtu markhaati maal waa ka gashaa yacni waxa marka aan la dhaafaynin waxaa xaqullaahi baa meesha yaala ma la dhaafaayo qadafka marka muxuu noqona isaga ninkii qofkan cirdigiisa u qadfay qadafku waxay yidhaahdaan waa maxdu xaqi aadamiyin waay qaadiga hadduu u keeno ama uu yidhaahdo ninkani waa i qadfay siddeetan karbaashaad ku leedahay ma ka oofsanaya laleeyahay ma raba hadduu dhawa iska cafiyo waa cafismaa ayb yani wbihi qala alxariث bn miskiin qira'aة عalayh waana asmع can ibni wahbi qala samictu bna jurayji yuxadiثu can cmr bni شhucaybi can abihi can jadih an cabdillahi bni camrin can jadihi cabdillahi bni camrin ana rasuula اlahi sal ll slm qaala tacaafaw alxuduuda fima baynakm fama balaganii min xadin faqad wajab wbihi qala akbarana maxmuud bnu haylan qala xadaثna cabdالrazaq qala akbarana macmar can ayuba can naaficin can ibni cmra radia allahu canhu ana imra'ata makhzuumiyata naag makhzuumiyada kaanat tastaciiru lmataac alaabtay caariyeysan jirtay fatajaxaduhu waa inkiri jirtay fa amara nabiyu sal ll slam biqadci yadiha nebigu wuxuu amray gacanteeda in la gooyo marka naagta makhzuumiyadda ma alaabay hadday mase caariyaday inkiri jirtay caariyada oo la inkiraase tuugnimo maa laga cabira xanaabiladaa qabta sidaas shaaficiyada iyo iyagu jaxdulcaariya ma ku tiriyaan sariqada oo ninku marka qofku sifar si farsamaysan markuu qofku wax uga sirsirto gacangoyn iyo ma laha laakiin waa maalkiina waa laga qaadaa tacsiir iyo baabkaas uu galaan wax haditaan ma aha ayb marka riwaayadana xadiidkan khilaaf dheer baa ku jiro imaamu daara qudni wuxuu rajaxay almursalu ashbahu xadiidkan mursalnimou ku xoog badanya naafic can الnabiy sal l slam waa ayb irsaalkuna dacfi baa ku jira mursalkuna waa daciifa ku jira wabihi qala akbarana isxaaq bn ibrahim qala akbarana cabdالrazaq qala akbarana macmar can ayuba can naaficin can ibni cumara qala kanat imraأaة makhzuumiyaة tastaciiru mataaca calى alsinati jaaratiha waxay ku qaadanaysay alaab bay caariyeysanaysay calىa alsinati jaaratiha dariskeeda carabkeeda maxaa laga wadaa marka waxay dhihi jirtay waxay u hadli jirtay naag deriskeeda oo waxay dhihi jirtay markay cidda u tegayso hiblaayo ayaa waxay iisoo dirsatay caariyay idinka rabtaa ee keena waa iska qaadanaysa marka kaanat tastaciiru mataacan calaa alsina tijaaratiha saas oo waxay lahayd ina fulanan arsalatnii ina fulanatan arsalatnii hiblaayo ay soo dirtayoo liakhdi caariyatin saan caariye ugu qaado tabalcaaro watajxaduhu waana inkiri jirtay faamara rasuulu llahi sal l slam biqadci yadiha buu faray wabihi qaala akbarana cuثmaan bnu cabdillaahi qaala xadaanii alxasan bnu xamaad wahuwa alxasan bnu xamaad bni kusayb abu caliy yulaqabu bisajaada ayaa la dhihi jiray saduuqun qala xadaثna cmr bn hashimin اljanbiy abu maliki can cubayd اllahi bni cumara can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana imra'ata kanat tastaciiru اlxuliya waxyaabaha la ysku qurxiyo caariyeysan jirtay linaasi dadka huma tumsikuhu waa haysan jirtay faqala rasuulu اlahi sal l slam litatub hadihi اlmarأaةu ilى اllahi haweeneydan allaha u towbad keento warasuulihi iyo rasuulkiisa rasuulka marka see loogu towbad keena haddiiba riwaayadan ay ansaxdo waa mursal hadda riwaayadan mursalo waa xujo ma gashee weliba mas'alo caqadiya xujo uma gelaysee xataa hadday ansaxdo laakiin yacni towba maxaa laga wadaa rujuuc yani ilaahay ha u soo laabato oo cafis ha weydiisato rasuulkiina ha u soo laabato oo yacni macnuhu waxay tahay nebigana sala allahu calayhi wasalam xaaladdii oo uga raalli noqon lahaa ha ugu soo noqoto ila dee nebigu inuu qofka ka raalli noqdo oo uu yacnii qof wanaagsan marka uu yacni waxa wanaagsan oo qofka uu la imaanayo nebigu farxa waa farxad gelinay sidaas marka nebigu ha ugu soo noqoto way man wanaag iyo fiicnaan nebiga ha ugu soo laabato yayba noqonayna watarudda ha celiso maa ta'kudu cala alqowmi waxay ka qaadanayso uma qaala rasuulu llahi sal l slam qum yaa bilaal fakud biyadihaa qabo faqdachaa gooy wabihi qaala akbaranii moxamed bnu lkhaliil waa moxamed bnu lkhaliil ibni xamaad alkhushaniy saduuqun rawaa lahu nasaa-iyu can shucayb bni isxaaq can cubaydillah can naaficin ana mra'atan kanat tastaciru lxuliya fi zamani rasuuli illahi sal ly slam fastacaarad min dalika xuliyan fajamacathu uma amsakathu waa aruursatay waa ceshatay marka waa haysataa faqaala rasuulu llahi sal ly slam litatub hadihi lmar'atu ha towbad keento watu'addii maa cindahaa waxa ay haysan ha gudato falam tafcal ma samaynin faamara bihaa waa amray faqudicad waa la gooyey gacantaa laga jeera wbihi qala akbaranaa mxamed bnu macdani bni ciisa qala xadaana alxasan bnu acyan qala xadaanaa macqilu can abi zubayr can jaabirin ana imra'ata min bani makhzuum saraqat waatan marka midaan sariqo wa fautiya biha nabiyu sal l slama facaadat biumi salama ayay magan gashay umi salamaay hoosta ka gashay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi low kaanat faatimatu bintu muxamedin hadday ahaan lahayd laqadactu yadaha gacanteedaan gooy lahay faqudicat yaduhaa gacanteeda waa la gooyey marka faatima hadday ahaa lahayd tacbiirka noocan oo kale ma waxaa ku jiro yacni gaboodfal maya see gaboodfal ugu jiraa nebigaaba ku qowlaysa marka haddii qof la yihaha maalan macnahan wuxuu keenaa qof aad u wanaagsan marka la yidhaha war haddii xataa qofkaas oo waxaan sameeyo saana lagu qaadaa markii la yidhaha qofka lama caynin waa sameeye maaha macnaheedu bal qofkaas waaba la ammaanay ammaanay tuseen haddii cid laga indhalaaban lahaa qofkaana laga indhalaabi lahay waay macnaheedu soo ma garan maalan mararka qaar dee masaa'il caqadiyay ku timaadaa jirto waxaa la leeyahay maalan war qofku markuu dhibaato ku jiray xaalad adag ilaahay keliya istiqaafaha weydiisto gurmad iyo iyo gargaar xaalad marka cid maqlaysaa aynan jirinoo asbaabihii bani aadamka meesha aynan oolin war ilaahay keliya u qaysho xataa nebi moxamed ha u qayshanin haddii lagu yidhaah nebigu waaba la ammaanay soomaa sal lla l slam haddii cid loo qaysho lahay nebigaaba ayaa mudnaan lahaa isagana waa waa loo diiday oo sidaas ma dhacayso bacdi naas baa marka marka sidaas la yidhaha xataa nebi moxamed lama baryi karo marka la dhao nebigaa meel looga dhacay kuleeyihi masaladaa marka ibnu taymiya kitaabkiisa istiqaafadu aad ugu baaray bakri buuna kula dooday bakri marka wuxuu gaarsiiyey masalada meel dheeroo waxuuba yidhi isaga nebigu bashar ayuu ahaa maba la dhihi karo aayadihii qur-aanka markii la keenayna wuxuu yidhi isagaa la yidhi dheh basharaan ahaye dadka kale lama dhihi inuu leeyahay qul inamaa ana bashar isaga waa isdhihi karaa laakiin hayruhu bashar ma dhihi karuu leeyahay waxaas waa caynu lghuluwi soo maha waa caynu lghuluwi marka la leeyahay xataa nebi moxamed xaqaas male ilaahay keliyaa le ammaanay u tahay nebiga sala allahu alayhi wasalam ayb wa bihi qala akbaranaa moxamed bn lmusanى qala xadaanaa mucaadi bn hishaami qala xadaanii abi can qataadata can saciid bni yaziida can saciid bn اlmusayab waa mursalkan ana imra'ata min bani makhzuum istacaarat xuliya calaa lisaani unaasin fajaxadathaa waa inkirtay faamara biha nabiyu sal l slm faqudicat gacantaa laga jaray wabihi qala akbaranaa moxamed bn lmusanى qala xadaanaa cabdالsamad qala xadaanaa hamaamu qala xadaanaa qataadatu can dawuuda bni abi caasimi ana saciida bna almusayab xadatahu naxwahu hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi